بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا كدب ولا ليال حديث كيني وحان كجرني لباتن iyo lix lix iyo labaatanaad waxaan isla soo taagnay laba waqfo oo oo midba saddexaan ka soo saarnay insha allahu tacaala waxaan bilaabaynaa waqfadii saddexaad ee xadiiska ku jirta xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kulla yowmin maalin wal oo tatlucu ay soo bixi fiihi dhexdiisa ashamsu adceedu oo shaqooyinka soo socota aad qabatid oo tacdilu bayna ithnayni laba ruux aada cadaalad u samaysid sadaqatan sadaqa ku jirta marka waan sheegnay wuxuu nebigu sadaqada ugu bilaabay cadaaladda sala allahu calayhi wasalam waxaa ku xiga arinta labaadu rasuulku sheegay wa tuciinu rajula ninka ayaad gargaari ood ku gargaari fii daabatihi daabadiisa xamuuladiisa gaadiidka uu haysto daabba asalka waxaa la idhaahdaa dameerka iyo baqasha waxaana loo isticmaalaa majaasan faraska iyo giila wakadaalika waxaanu isticmaali karnaa baabuurka iyo wixii lasii halmaala fataxmiluhu calayhaa fataxmiluhu aad ku xambaari cala isaga qofkaas isaga oona kori karayn calayhaa korkeega aw ambase tarfacu aad u kor qaadi lahu isaga calayhaa korkeega mataacahu alaabta uu wato sadaqatun waa sadaqad markaa waqfadeenna saddexaad waa tan weeye wa tuciinu rajula ninkaad gargaari alrajula halkan maxaa loo jeedaa wa tuciina arajula dadku inta badan waxay u macninayaan wa tuciinu waxaad u gargaari alrajula ninka ninkaa lagu macninayaa maaha ninka halkan waa alinsaana waa qofka weye xaggan alrajulu maaha ninkii dakarka ahaa ee laboodka ahaa maaha wa tuciinu rajula fii daabatihi ay tuciinu linsaana insaanka gaari oo maxaa daliil u ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yihi min almu'miniina rijaalun muminiinta waxaa ka mid a rijaalun baa ka mid a marka rijaalku maaha waxaa loo jeeda rag duuna nisaa ee waxa weeye waa geesiyo min almu'miniina muminiinta waxaa ka mid a rijaalun geesiyaa ka mid a marka gabadh geesida hadday jirto waxay ka mid tahay maxay muminiinta ka mid tahay fiihi rijaalun baa ka mid a rag baa xadisgiidka dhex fadhiya marka alrajulu markay ammaan tahay waa geesi wey ee looma jeedo inuu yahay maaragtay ninkii lahaa alaabta ragga lahaa maaha marka halkan wa tuciinu rajula insaanka waad u gargaari hadday gabarh tahay iyo haddii uu nin yahayba wa tuciinu rajula waad u gargaari ninka amba qofka hadduu yar yahay iyo hadduu wen yahay wa tuciinu rajula waad u gargaari macnaha marka uu yahay qof leh xaajo gaara maxaa dhada baahida gaarka a dad kale lixad kala waad u gargaari waa indhalaayahay socodkii ma karayo waad u gargaaraysaa fii daabatihi baad u gargaaraysaa maxaa laba shay unbuu kaa rabaa qofku marka uu korayo baabuurkiisa amba gaadiidkiisa inaad gacanta la qabtoo la korsiiyo amba la xambaaro amba alaabta uu sito la gargaaro oo la korsiiyo labadaasunbuu rabaa marka labadiibuu rasuulku soo qaatay sala allahu calayhi wasalam halkan waxaan kala soo baxaynaa markaa laba kaloo macno oo muhiima jiddan weeye halka nebigu muxuu asaasayaa caleyh isalaatu wasalaam wuxuu asaasaya waxaa loo yaqaano almujtamac almujtamac almutacaawin waxaa loo yaqaano bulsho isgargaaraysa xadiiska soo socda inoo sheegi doono oon maanta la geli doono insha alla tacaala ambase wuxuu rasuulku dhisaya sal slam almujtamac almutaaazir mujtamac ishaysta mutaaazira rasuulku muxuu xadiisku yidhahd almu'minu lilmu'mini kalbunyaani almarsuus mu'minku mu'minka wuxuu u yahay sidii dhismo la isdul dhegdhigay jaajuurba jaajuur la saaray dhagxba dhagax la saaray buu mu'minku u yahay xadiis kale muxuu ku yihi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kaljasadi alwaaxid mu'miniinta masalkoogu waxa weeyaan marka laga dhaqaaqo jacaylka iyo naxariista muxuu maxay la mid yihiin mu'miniintu waa sida jidh quraate culammadu halkan waxay dhahdeen ح- labadan xadiis dadkeenu ma fahmaan mid- inta badan dee midnimada iyo caatifaan ku macninaa laakiin waa cilmiga sosolooga waa cilmiga bulshada weeye bulshadu waa sida guryaha bulshadu waa sida jirhka okay gurigu hadduu qaybi duntood qaybtaa u gurman weydid guriga qaybta kale maxaa ku dhacaya way dumaysaa khalaas marka bu- bulshada hadday qaybi xanuunsan tahay matalan dadkii baahida gaarka lahaaba waxba loo qaban waayey waxay ka dhigan tahay bulshadii waxay wax u qaban waayeen dad bulshada ka mid a markay wax qaban waayeen iyakuna way dumi doonaan wey bulshadii qaybo ka mid a ayaa baahan baahidii baa lagu daayey baahidaasi way fidi doontaa wey marka haddii m- kal- kal- kalbunyaani almarsuus macnaha baa laga soo saaray iyo kaljasadi lwaaxid jirhku hadday qayb iminka wax ku dhaco ilaahay nooma nooma keenee qayb adig kaa mid a hadduu kansar soo galo sarataan hadduu soo galo ood kansarkii u- u- jir intaa la- laga dawi waayo amba laga goy waayo cudurkaa gu aadayaa jirhkao dhan buu aadayaa marka jirhka si loo badbaadiyo waa in qaybti ka- markaa wax ku dhaceen waa in la daweeyo si degdega loo gaadho walidaalika culimmadu waxay dhahdaan macnahaabaa ku jira jirh qura weeyaan bulshadu amba waa guri quraatoo dhisan macnaha labaadee ku jira waxay dhahdeen labadan xadiis labadan xadiis kalbunyaan iyo kaljasad waxaa ku jira waxdat lquwa iyo wax iyo quwat lwaxda waxdad ma- mar wax weeyaan mujtamacu waa inuu xoog yeesho mujtamac aan lasoo dhexgeli karay waa inuu noqdo bulshada goormaa la dhex galaa markii bulshada qaybi daciif tahay iminka matalan waxay rabaan cadow baa raba inay wadan galaan maxay ku galaan wadankaas qaybta la dulmay bay la saaxiibaan qaybtaa markay la saaxiibaan bay ku kiciyaan maxay ku kiciyaan ummadda iyo qaybteedii kale maxay ku dumiyaan jiritaankii dowladdii bay ku dumiyaanba ummaddii oo dhan laakiin ummaddu hadday is haysato cadowga kaa soo galaya meel kaa soo galaya ma jirto waad xidhan tahayba adilada misaalada xadii siiraha nebiga ku jira sal l slam iyo dafa waxaa ka mid ahaa matalan nebigeena calayhi salaatu wasalaam waa lasoo weeraray waxaa soo weeraray quraysh iyo jasiirat lcarab toban kun oo qof waa soo weerartay magaaladii madiina waa la haraareeyey id jaa-uukum min fawqikum dushaa laga yimid wamin asfala minkum hoostiinaa laga yimid id zaaqat alabsaar wabalaqat alquluub alxanaajir halkaa iyadoo socota oo halis ay tahay nebigu sal slam wuxuu ogyahay wax la dhahdo asafu daakhili matiin safka guduhu wuu adag yahay kal bunyaan weeye saxaabadii waa kal jasad alwaaxid nebigu sal slam waxaa loo keenay dhagax la jebin kari waaye markii hogga la faqayey qaswat alkhandaq isagaa loogu yeedhay waa loo dhiibay maaragtay bahalkii lagu jebinayey gudbihii buu qaado ku dhiftay laba goor markii goor wuxuu yihi allahu akbar futixat alfurs allahu akbar futixat aruum allahu akbar futixat alyaman saddexdii garba labadii quwadood adduunka ugu weynaaba waan qabsanay buuri markaa bay munaafiqiinta yidhahdeen waan kaadi tagi kari laanaho room baan qabsanuu noga sheekeynaya kaadi baan tagi kari laana mid midkayagu geedkan uma kaadi tagi karayo waana la hayaaba isaguna wuxuu ka sheekeynaya bal hawaawiga u fiirso walidaalika maxaa la dhahdaa halkaa waxaa kaloo ku jira waxaa la dhahdaa alqiyaadaatu taxlumu washucuubu tataqadaa madaxda liideradu way hawaawiyaan shucuubtuna way raashimiyaan raashin ma cunayaku war maxaa xal dhacay maxaa la yidhi laakiin ninka madaxii muxuu ku hawinayaa ummaddii uu ka saareeyey mashaakilkii ummaddii uu cirka geeyey sidii ninkii xukumayay mao zaytuun shiinaha markuu qabsaday wuxuu yidhi shiinu wuxuu noqon doonaa quwadda koowaad adduunka shiinu markaa muxuu ahaa quwadda boqolaadna maahin gaajaa dumanaysa waxaa dhimanaysa sanadkiiba toban malyon iyo labaatan malyon muxuu ka yidhi dadkii dariiqa aan idhigay haddaad martaan waxaad noqonaysiin quwadda koowaad adduunka labada kun iyo sideed iyo labaatan taqriirkii soo baxay sanadkii dhowtay wuxuu yihi quwadda koowaad ee dhaqaalihii adduunku labada kun iyo sideed iyo labaatan maxaa ka haray koo iyo toban sana ka haray waayo waa shi- waa shiinaha maraykanka wuxuu noqon doonaa quwadda kalabaad dib buu noqonayaa shiinaha dhaafaya labada sidaata ku dhaafaya maya wuxuu yihi taqriir ay aljaziira samaysay iyadu oo ay u- ay u saartay shan khubara ah, waxay dhahdeen waaba laba iyo toban iyo laba iyo labaatan kaba Laba- labada kun iyo laba iyo labaatan kaba shiin wuxuu noqonaya aqwى dowla fi اlcaalam min xayث الاqtisaad markaa goormuu hawaawiyey situna waa kun sagaal boqol iyo soddonkii iyo afartankii hawaawiguu hawaawiyey waa kaa nebigu sal slam isagu ma hawaawinayo uu ku jiraa xulmigu nebiga laakiin waa waxyi isaga futixat الrum futixat الfurs maxaa la dhihi futixat muxuu yihi yaman okay lianna gudihii baa dhisan ma cabsoonayo ayaan kale maxaa dhacay nebigu saxaabadii ansaartii al- alaws walkhasraj oo isla fadhiyo dhallinyaradoodii isjeclaadeen oo uu nebigu walaalnimadii dhisay sal l slam ayaa raggii yuhuudda isku dirayey ee dariiqa soo maray nin yuhuudi ah oo ina yaro dhalinyaro la socda wuxuu ka yidhi war waxna maxaa dhacay ragga raggii maa shalay ah seefaa u sameynayna isgelay haa maantana way isla fadhiyaan way isla qoslayaan way isla cabayaan wuxuu yihi shaqo gala amarkii wuu saaray ninkii- ninkii khabiirka yahuudigii amarkii buu siiyey kii yaraa wuxuu yihi waa inaad isku dirtiin maxaan samaynaa dhahan gabayadii markii ubadka iska laayeen ay isku dir- isku isku isku gabiyeen maxaa maxay ku akhriya yahuudi ay soo urursatay way soo dhex fadhiisteen sheekadii bay kala qayb galeen gabayadii bay akhriyeen ninkan gabaygii markii laga dilay geesiga qoladan aws khasraj maxay tiri markii khasraj laga dilay aws maxay tiri muxuu ku jawaabay maxay yidhaahdeen hebel hebel waxaa- waxaa soo- waxaa lasoo kiciyey alaabtii jaahiliyadda lasoo kiciyey maxay yidhahdeen raggii markaas dhex fadhiyay wallaahi nuciiduhaa jadcatan imikaaban iyadoo maaragtay soo celinaa iyadoo dhallinyaraha waaba inoo beriba ma waa inoo imikaba guryaha la dhaho saafi baa la doontay nebigii uu maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo ordaya oo midig iyo bidic dayin iyuu meesha yimiday wuxuu yihi rasuulka waxaa leedhay markii ruum markii dibadda laga yimiday waxba kama soo qaadeen waan guulaysanaa buuri laakiin markii gudaha ka dhacday isagoo argagaxsan iyuu nebigu yimiday muxuu ka yidhi markaa wuxuu ka yidhi war magaalimaad ku noqonaysiin aniga oo weli dhexdiina jooga wa ana bayna akhirikum tarjicuuna ila alkufri wa ana bayna akhirikum aayadihii qur-aanka soo degay aali cimraan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إلى آخر الآية baa soo degay markaas bay iswada dhukadeen way ka laameen culummadu waxay dhahdeen nebigu markan muxuu argagaxay markaana muxuu argagaxi waayey waxay dhahdeen markan wuxuu argagaxay safkii gudaha iyaa bukoonaya markana muxuu argagaxi waayey safkii gudaha dhisan okay marka ummaddu hadday gudaha ka dhisan tahay meel laga soo gala ma jiro ilaahayna waa kii ka yihi saxaabada wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad ilaahay ka cabsataan sabirna yeelataan dhibaatada adduunku inagu hayo maxay naga qaadaysaa waxba laakiin dhibaatada waxay wax kaa qaadaysaa markaad gudahaagu yahay maxay bakti markuu yahay walidaalika iminka gaaladu maxay sameeyaan raggani raggani eh, diraasada sameeyey muslimiintu inay dib u soo noqon taarikhda maxaa la sameeyaa masar waxaa loo hayaa cudur la idhaahdo qibdi in yaroo qibdiyaa jirta oo boqolkiiba lix ama shan ah intaa baa lagu koriyaa masar suuriya waxaa loo hayaa calawiyiin qole dhado waxaa loo hayaa ciraaq shiiciya sunno waxaa loo hayaa maaragtay n, eh, maadada n, eh, sacuudiga ismaaciiliyiin iyo shiica loo hayaa waxaa loo hayaa soomaalida reera loo haya qabiil ayaa loo hayaa yacni meel wal adduunka waxaa loo hayaa mushkilad baa taalla kurdi baa taalla meel meel waxba yaalla okay marka la doonaya meeshii la dhaqaajiyo arshiifkuna ku yaalla london buu yaalla arshiifkuna arshiifkeenoo dhan waxaan taariikh leenahayba london buu yaallaa okay waxaa la rabaa maanta in la tuujiyo inaan la la la ololiyo soomaali arshiifka lagu noqonayaa khatada waa la hayaa si lagu ololay waa la hayaa waxaa la doonaya inaan iiraan la ololiyo waa la hayaa khatadeeda arshiifkii baa yaalla london walidaalika waxaa jirta maq- bahal dheer jaziira samayso qurux badanoo in la akhriyo ingiriiska ku arshiifuhum wa taariikhuna way dhada arshiifkeenu arshiifka soo ma garanayno ha halkuu yaalla arshiifkii london uu yaallaa taariikhdeena arshiifkeygii halkaasuu yaallaa haddaad doonaysid wuxuu gabayo cabdullahi xasan yidhi inta yar la xafisan yahay maan in la xafisanin baa jira halkaasuu yaallaa reeruhu la dagaalamay halkaasay yaalleen reerihiis la dagaalamay halkaasay yaalleen maxay ula dagaalameen halkaasay yaalleen muxuu ula dagaalamay halkaasay yaallaan kula shay marka shakhsiyadaada laga soo dhex saara shakhsiyatuka soomaaliya personalitiga aad leedahay soomaali ahaan waa la hayaa khuburaana jirtana marka anagu marka tinta ka baxaan waxaan odhanaa waa ninkan af soomaaliga aad buu yaqaanaa oo ma ilaahay dartii af soomaaliga u bartaa moosa af soomaaliga ilaahay dartii u baran wuxuu u bartay adiga siduu ku ma- madaxaaga u degi lahaa firis baa dhada firis firis baa dhadaa madaxuu kuu degayaa marka uu kaa shaqaynaya adiguna waxaad leedahay fo Farsi- af soomaaliga war nin ingiriis oo soomaaliga suugu hadlay gabay oo dhan xafisan heesaa xafisan nin maaragtay canfarta xafisan nin bershianka xafisan laa laa haulaa'i waxaa dhada orientalist baa dhada almustashriquun baa dhadaa waxay wax u bartaan si ay inoo fahmaan dacfiga aan leenahay walidaalika xadiiskani muxuu ka qayb galayaa wuxuu ka qayb galaya dhismaha maxaa odhan mujtamaca mutaaasirka mujtamacu hadduu mutaaasir yahay muxuu noqonayaa mujtamac meel laga soo galo aan lahayn okay xadiiska waxaa kaloo cajiiba watuciinu rajula fii daabatihi fataxmilu calayha annaku waxa- waxaan ka qaadanay xadiiska daahirkiisa oo ninkii la- laxad kala war la la qabta laakiin ree- reer galbeedku xadiiskan maxay u bedeleen civil civil maxaa dhe society almujtamacu almadani baa la dhisayaa inay dadku baahi gaara ayna yeelan maxaa lagu bedelay zakadii baa la nidaamiyey annaka zakadeenni ma nidaamsano zakadeenni waa fawda habeen dhintay waxaan xisaabiyey anuu aqal iska fadhiya dumar baa isoo weydiiyey su-aal waxay iga idhahdeen intaasoo doolar ma haystaa maxaa ka baxaya okay anuu iyadii uga jawaabaya ayuu nini telefonkii meel kale magan xamar buu ka soo hadlay wuxuu ihi intaasoo boqol oo kun oo dollar baan haystaa sheekhow meesha waa la isku haystaa imsaa baxaysa bal bal bal taabso intaasoo boqol oo kun oo dollar buu yidhi okay adiga marka aniga waxaan caqligayga waxaan iska fadhiistay gurigii waxaan soo saaray baashii xisaabta waxaan xisaabiyey soomaalida min kaga qabo min min darafka waxyaabaha jabuuti kaga qabo ilaa kismaayo ilaa iyo maaragtay kenya tag ilaa iyo gal maaragtay gobolka shanaad ama soomaali galbeed ama nisu yaqaan ama ogaadadiya ninkaas wuxuu jecel xabidaan ku sheegay marka intaas oo dhan haddaan gallo intaa marka aan wada aadno dhulkaas oo dhan maxaa markaa imanaya ikhwaani fillah waxaan isfiidiyey imse taajiro ayaa jiro lacag leh okay waxaan ka soo qaaday inay jiraan toban kun toban kun inay lacag leeyihiin okay tobankaa kun dhex imise yeelan karaan dhex bal dhex imo meel dhexa meel sarena ha tegin dad baa malaayiin dollar haysta dad baa meel haysta dhexda imo konton kun oo dollar inay haystaan konton kun oo dollar oo intaas oo qofi ay zakadii ka bixiyaan imisaa ka baxaysa okay haddana waxaa idhi dadka haddaan sakadii saddex u qaybino la dagaalanka baahida kubcinta dhaqaalaha inta waa logu talagala sakada warta la dagaalanka dha- la dagaalanka baahida waa lagu dagaalama sakada kubcinta dhaqaalahana waa lagula dagaalamaa tirtirka inay bulshadu burburtana waa lagula dagaalamaa saddexda shayba istaraatiijiyad intaan dhigno oo seen samayno la dagaalankii baahidana loo dhigo boqolkiiba labaatan la dagaalan horumar horumar samayntiina laga dhigo toddobaatan soddonkiina inta kale laga dhiga hadhay maxaa dhici lahaa konton iyo labaatan baa ujeedaa iyo soddon loo qaybiyo toddobaatanka sideed boqolkiiba boqolka waxa weeyaan waxaa la samayn karaya baan ka soo saaray ugu yaraan sanadkiiba shan boqol oo qof oo maal gacanta laga geliyo shaqata kale dhahdo inta la tababaro shan boqol oo qof baad ku- ka saaraysaa faqri maaha faqri kama saaraysid waxaa ku daraysaa inuu dhaqaalo sameeyo ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أوكي كوا كلنا وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن سبيل الله سديدا قلنا لام بال الرعي قلنا محل الرعي فيه تذكر ما في صار إنما الصدقات محل دي؟ للفقراء والمساكين وعطف والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أفر afarta maxaa la samaynayaa li waa la siinaya waa la tamliikinaya sakadii marka laga soo qaada ninka qaniga ah iyaga maxaa la siinaya waa la siinaya way mulkayaan okay kuwan kalena wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi wa bni sabiilillah iyaga lama siinayo mushkiladdaa lagu xalinaya wa fi riqaabi qoortii baa la xoranaya soo maha addoonka ninkii lahaa baa la siinaya isaga xor baataa laga leeyahay isaga ma la siin markaa lama siin wa fi riqaabi waa fa waxaa la isticmaalay okay wlkhaarimiin ninkii deynka lagu lahaana deynkaa laga dhiibaya hadduu socaa laga leeyahy bilaa deyn isaga waxa lama siin wa fii sabiili illaahina jihaadkiina hubkii waa lagu soo iibinayaa duwaabadihi waa lagu soo iibinayaa ciidankii baa lagu dhisayaa waa markay jihaad tahay marka kaleetana ceelkii baa lagu faqayaa misjiidkii baa lagu sameynayaa tacliintii horumarkii waa tarmiyadii weyan fii sabiili illahi weyan wa min sabiil ninkii jidka maray qaxootiga ahaana reerka lagu gaarsiinaya dee waxba lama siinayo isaga waxa waxaa la yidhi xataa hadduu yahay qani waa la siinayaa jid markii hadduu qani yahay xitaa oo wadankiisa xoolo badan ku leeyahay oo halkan jooga ku- ay ku- ay ku- ay kaga gooday iminka dee ku imanso telefon buu dirayo saxwiilan buu la dhehe Laakiin- laakiin berigaas way go-aysa markay goodo laakiin ibnu sabiilkii iminka waxaa bedelaya laaji-a qaxootigii baa bedelaya ninkii dhulkiisa ka kacay amba dagaal ka kiciyeen bara kacay amba abaari kiciyeen ayaa bedelaya okay ikhwaani fillah halkan waxaan uga jeedaa wax weyaan reer galbeedku waxay heleen ilaahay wuxuu- wuxuu wuxuu siiyey caqli badan oo ah inay u bedilaan institution etablismay u sameeyeen gaajal ugu dagaalamo annakana weli qofkii baa lacagta bixinaya isagaa doodoonaya miskiidku imanaya yaa miskiina tolkiibu la hadlaya oo doodoonaya lagama lagama dhigin muasaso weli lama nidaamin lama waa la nidaamin kari leeyahay xataa kuwii nidaamiyana shicibkii waa ku kalsoonay ninka wadannada islaamka suudaan een, ah, malaysia turkiya sacuudiga jabuuti hargeysana waa laga sheegay somaliland in waa dho- la sameeyey waa la sameeyey waxa la diiwaanu azakaad ama beytu zakaad iyay sameeyeen dowladihii laakiin shicibkii waxay leeyihiin war lacagtii kaleba cunayna tana baan ugu darnaa tanna maan ugu darnaa maya adeertan ugu dari mayna ti ilaahay annakaas annakaas ka bixinayna markay dowladdu dhahda keen dhahdaanna waa u yara tuuraan in yar mid mid caraba mar wuxuu yidhi maaratay yamani oo taajir ra jibuutiya wuxuu yidhi war waa diiwaanka sekada ma saaka ha waan siiyey buuri laakiin taas ilahay dartii ma bixin buuri waa iska sii khaarijiyey buuri taas tayadiisa wuxuu yidhi badhowba bixin doonaa hadhow anaa bixinay buuri ma garan in la bixin doono iyagooba diiwaanka sakaadka ficlan jibuuti si fiican baa loo bixiy yani aniga taasi waan waan waan waan arkay dadku dad ka shaqeeya waa dad maaratay waa dad yani dadaalaya way dadaalaan oo maarata inta badan meel wax ma barta yani laakiin maca dalika dadkii maxaa ku dhacay confiancekii maxaa ka baaba-ay confianceki waxaa ka baaba kalsoonidii waxaa ka baabaaday dowladaha loo hayay marka walidalika anu waxaan usoo bandhigay jabuuti hadday noqoto hataa ninka maarata somalilan ragii la soo hadlay mardhe waxaan soo bandhigay waxaan ku yidhi waxaa waxaa wanaagsan in aynan dowladdu kor uga kacdo oo loo daayo tujaarta iyo culummada iyo rag administrationa maamul ah oo ay noqoto civil society waa ka dowladduna kor ka ilaaliso inay baasha weecanaysa inay weecanen marka kalsoonidii bay keenaysaa ninkii taajirkii lacagtii bu bixinaya tujaartu isu kalsooni dhexdooda isla isla ogyihiin oo waxay ilaan lahaa waxay bayanaya marka iyadana fikraddaasi waa fikrad maaratay u baahan marka calaa ayati xaal ikhwaani fillah waxaan ka fikiray shan boqol oo qof oo sanadkii kusoo barta kusoo birta oo sanadka dambe zaka bixisa sakadu bixi doona sanadka muxuu bixi doonaa zakada cumar bin khataabna muxuu ihi idaa acطiitum haddaad zaka bixinaysiin muxuu ihi faqnu qofka qani ka dhiga maaha inaad inay maaha bixistu abuurto faqiir mustadaam ah mataqaana faqiir mustadaam ah faqiir joogto ah iminka waxay gaaladu ka sheekeen waxa la dhahdaa tanmiya almustadaama develobimaanka waara horumarka waara laga sheekeen soo maaha annaka africa waxaa ka jirta baahida waarta annaku baahidaan waarinaa lakiin waxaa la doodoonaya si horumarka loo waarin laha okay haddaad qofka maanta siisid luqmad berino kuusoo noqon waa siin saan dambana kuuso noqon waa siin maxaad waarinaysa adg markaa baahidii xal ma haysid nink baahi joogta u abuuraysaa laakiin xalku waxa weeyaan qofkan waa in laga saaro faqriga sida looga saaro shiinu wuxuu yidhi adagoo qofka siiya wuxuu yidhi adagoo qofka siiya maxaash maxaa dhahdaa shabakadda lagu ugaadhsado adoo siiya ka kheyr badan adoo halka luna siiya marka qofkan muxuu kaa baahan yahay sidii xadiiska ma saddex shay buu kaga baahan yahay horta ha lasoo tiro koobo war dadka zakada la siin kara wa-ayo ee baahan fuqaradii waxaa loo qorayaa wax ay sanadkii qaataan sada dhulka la sameeyey oo cumar muxuu sameeyey cataa sanawi yuu sameeyey sanadkiiba waa la qorayey waa la siinayey waxaa la yidhi muxuu sanad uga dhigay cataa cataa sanawi muxuu uga dhigay cumar laba shay buu uga dhigaa dhe kow sanadba sanad la dhaqaalo ma hadde way kordhaa baasha marka hadduu dhahdo sanad dadka hala siiya sanadkiiba intaasoo caanaa intaasoo dhara intaasoo maxay inta hadduu idhahdo sanadkii dambe markay kacdo intuun haddii la siiyo waa kala waxa kala tagaya suuqii marka sanad buu la xadidi jiray sanawiyan buu usin jiray fuqarada waa la soo qoray waa la siin jiray okay labo wuxuu siin jiraa dadka sanadkii la siinayo dadka baahida gaar kaleen ee maxay aanan shaqaysan karin qof safiiha qof xanuunsan qof nolosha ka dhacay uu siin jiray laakiin dadka dhisan maxaa la siin jiray faqriga laga saariyaka marka waa talabaadii la samey maxaa la sameynaya qofka tababar baa la siinaya caqli buu leeyahay kadibna xoolaa loo dhibaya inta la tababaro iyaa xoola loo dhibaya qofkii faqrigii buu ka baxaya khalaas sanadka dambana muxuu ku beeraya kuwii zakada dhiibayii buu ku beeraya walidaalika bay zakadu ka qayb galaysa xadiiska markaasi iyaku maxay sameeyeen reer galbeedku waxa ay dadku u baahnaayeen oo dhan way nidaamiyeen aday kuleeyihin dhar noo keen cunta noo keen aduu hasiina wadaarada dadku markay weydiiyaan dhahan ragga dariiqaa joogee igu rid kule waxmaan siinaa anu waxaa dhahdaa siina meesha ilaalisa gi meel baa raggan ilaalisa oo la sameeyey dowladda la sameeyey sakarada meeshaa shamiishka gee cuntada gee dharka gee halkaa buu tagi uu ka cunaya ila dowladdu organisation bay samaysay marka meeshii loo sameeyey halka doonto wa tuciinu rajulti waataa fii daabatihi waad gargaartay markaa waad gargaar waxaad saaran arrinta saddexaad halkan waan ka baxay qaban walkalimatu tayibatu xadiisku muxuu leeyahy walkalimatu tayibatu sadaqa subxaana allahi alcadiim kelmadda wanaagsani iyaduna maxay adceed maalin kasta soo baxdo kelmada wanagsan maxay waa sadaqad yowm walba waxaa lagaa doonayaa inaad ku hadashid kelmad fiican si ay u noqoto sadaqad okay reer galbeedku waxay dhahdeen walkalimatu dayibatu xadaara kelmadda wanaagsan waxay dhahdeen waa civilization qofka wax fiican un ka dhe isma wadiraraysiinba carabtuna waxay tidhahdaa ya hadal fiican aywa ma kasira dahra dhabarka ma jebinayso qofka hadaad si fiican ku jawaabtid dhabar ma jebinaysid qofkiina waa xasisa solutionkii walkalimatu tayiba waa maxay sadaqa nebigu wuxuu yihi maa xadaaro maaha maaha mujaamalo maaha ma aha dadku raali gelinaysid maaha waa maxay waa cibaado waa cibaado marxabaad ka sara dahro ka mid ahaa marka waxaa laga rabaa inaad tirahdid waalkalimatu طayibatu sadaqa shukran waa sadaqad jazaaka allahu khayran waa sadaqad bal xadiiska nabiga intaa u dhaafiye sal sl xadiis arki doono watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalkaayood u ilka caddaysid waa sadaqad annaguna waxaan ka dhignay cibaadadii cabuus inaad iska- inaad iska cadhaysiisid muslimku waa cadho badan yahay oo wejiga duubtid oo nin iimaan la iska dhigtid oo ilaahay aaminaya oo aakhiro ku maqan oo markuu qofka qofka kaa soo horbaxo dadka aad kala saniftid oo tirahdii kani ma aha kani isku koox ma tihiin wadaadada kami wadaadada sida qofka isku koox yihiin wuu qaslaya khuruuj maca alkhuruuj isku qoslaan ya salafi maca salafi wuu qosli alaysa kadalik waa xaqaaq weyn dee suufigu suufiga wuu qosli ya ikhwaanku ikhwaanka wuu qosli waa laisku qosli nebiguma oran watabasumuka fii wajhi akhiik akhiik maxaa kana tahay waa laba akhiika fi lislaam wa akhiika fi linsaaniya walaalkaaga muslimka u qosol u u dhoola cadde walaalkaaga bini aadamkaana u dhoola cadde hadduu kolcal kula ahayn lianna hadduu k- k- kacolka kula ah ee ku weeraraya gaalku waa kaa waxaa ashidaaun cala alkufaar ninka dhulkaagii soo weeraraya ee waddankaagii qabsanaya ee ee xoolahaagii qaadanaya ee dumarkaagii kubsanaya anu qasli dad rade waa tabanacasnimo taasi waa doqonnimo nebigu sal l slam wuxuu yidhi yaa xadiiskii muxuu ahaa ka waran yaa rasuula allah hadduuna yimaado iga qaadanayo xoolahayga idaa jaa rajulun wa- wa araada akhda maali xoolahayga inuu qaatuu doonaya maxaa sameeyaa bu rasuulku yidhi rasuulku rag buu dhisay mogtahay faqaatilhu la dagaalan buu laa xawla walaa quwa faqaatilhu ida araada rajul akhda maali ma- maada faqaatilhu la dagaalan fain qatalanii hadduu dilana faanta shahiid wain qataltuhu haddaan dilana fahuwa ila naar cadaab buu tagay naartu ilo xoolo bilaado buu qaadanayay waa karaamo diinta kristankaana maxaa ku qoran kitaabka injiila idaa akhada axadun hadduu mida kaa qaato gudhatahaaga go-a ugu dar adeer kaa nabadgale sii socodhe okay man latamaka calaa khadika alayman ninka midigta kaa dharbaaxa faadir lahu khadaka alaysar bidixna u weeci tanna ku dhifatay hada dullun laa yaqbaluhu lislaam taasi waa dulli islaamku waa aqbalayn islaamku qofka karaam buu samaynaya rajul hadduu yimaado ku dhahdo islaantaada aan kugu horkori aamus hadduu ku dhahdo waa ilbax baa taadu markaa iska wad sheekh tamaam tiraahdo hada khasaara fi khasaara weye waxaa islaamku waxbuu ka sheegay laakiin islaamku wuxuu diidayaa markay dadku nabad yihiin xadiis ka socon ka arki doonaay bini aadamkao dhan inay walaal kula yihiin cali cali abi aalib muxuu qaacidu noo sameeyey wuxuu yihi annaasu sinfaan dadku waa labo akhun laka fi lislaam wa nadiirun laka fi linsaniya dadku waa labo akhun laka fi lislaam mid muxuu walaalka ugu leeyahay islaamka inama almu'minuuna ikhwa midna nadiirun laka wuxuu kula mid yahay oo ilaahay niga wada abuuray turaabo fi linsaniya bini aadamnimada walaalku tihin اوكي وتبسمك في وجه اخيك صدقه الكلمه الطيبه يا اخواني في الله صدقه كلمه وناغسني waa صدقه marka laba shay way nagu jiraan kelmadda wanaagsani iyo ka soo baxdaa qofka wanaagsan bay ka soo baxdaa kelmadda xun iyo ka soo baxdaa qofka xun ولذلك عمر محمود نبي عيسى عليه السلام isagoo jidka maraya jidku socda nabi nabi ciise dadkii baa caayaya xirtiin xawaariintii la socda xirtiisina waxa markaa dadka hadal fiican buu ugu jawaabaa markaa bay dhahdeen saxaabadii kay dhahdeen xawaariintii yaa rasuula allah yaa nabiy allah yaa ruux allah waa lagu caayaya waa lagu ceebeynayaa adiguna wanaag baad ugu jawaabaysaa wuxuu ihi mid walba waxa qalbigiisa ku jiro unbuu leeyahay unbuu dhahayaa buuhi iyo ku qalbiga ka xuyiin afkoguna wuxuu yahay annagana qalbigeena fiican afkiinuna waa fiican yahay walidaalika kelmad cajiib buuhi wuxuu ku yidhi antum milxu lardi ininku waxaad tihiin buuhi intiinani aniga iyo intiinani milixdii milixdii dhulkaan nahay faidaa fasadat ilmilax hadday milixdu xumaato cunto baa la cuni karaya dhadhan male cuntadu adduunka haddiina laga waayo inteenan dhadhan ma yeelanaysa buuhi ciise iyo xawaariinta haddii adduunka laga waayo waa bilaa dhadhan marka mu'minku waa dhadhankii maxay ah waa dhadhankii adduunyada weyaan marka ikhwaani fillah taasi waa tokobaad ku jirta arrinta labaad ee ku jirta waa maxay walkalimatu tayiba sadaqa loo yidhi kelmadda wanaagsani waa sadaqad maxaa loo yidhi dee laa ilaha illa allah waa kelima tayiba soo maaha ka shajaratin tayiba soo maaha asluhaa saabitun wa farcuhaa fi samaa waa laa ilaha illa allah waa kelima tayiba okay subxaan allah waa kelima tayiba alxamdu lilah waa kelima tayiba shumuuliya allahu akbar waa kelima tayiba maxaa kelima ayib oo kaleeta wax kastoo wanaagsan oo aan xumayn haddaad keri weyd inaad kelima ayiba tiraadidna iska aamus falyaqul khayran aw lyasmut markaasi taasina waa waxay ka mid tahay waxyaalada maaragtay nebigeen sal slam noogu yeedhay waa islaamka quruxiisa wa bikulli khatwatin ilaa maalin walba sadaqad baa bixinaya wa bikulli khatwatin tallaabo wal tamshiihaa aada u socotid ila salaati salaada u socotidna ay ila masjidi waagane وب- وبكل خطوة تلابول تمشيها أدوس عنجد إلى الصلاة أي إلى المسجد مح- محل الصلاة ويا ماشي صلاة لغو تكني صدقة وصدقة ويا صلاة دي بقى الإعدامي وصدقة غضي تلابة تلابة لغو قرية مركا تلابة والأسو قاد المساجد كوا محي وصدقة ويا الحديث كلا محوها منا وحا لغا قر قاضيا دنبي منا وحا لغو قرية خير لودي تلابة ساو قادسا منا دنبي لغا ميريا midna kheyr baa lagu qaadaya walidaalika bay culimadu yidhahdeen waxaa ka kheyr badan in loo soo koro miskiidka in loo soo lugeeyo bacdu ahli ilmi haddii miskiid hadduu dhow yahay weyaan liscadaabo maaha ninka hore sheegna hadduu masaajidku ku dhow yahay lugtaa fiican marka lugtaasi kheyrkaaba lagu soo qoraya tuktabu aasaarukum tii baa ku jirta wa tumiidu aladaa can iariiqi sadaqa dhibaatadoo dariiqa laga qaadana laga qaado tumiidu aad ka qaadid aladaa dhibaatada iyo mashaakilka dariiqa oo laga riixana waa muxuu rasulku sal slam muxuu ihi waa sadaqad subxaana allahi alcadiim wa tumiidu aladaa bal madaahirtan xadaariga u fiirsayaa ilbaxnimadu inta leeg tahay aladaa lama odhan wa tumiidu alawsaakh wasakhyada awsaakhda oo dariiqa laga qaado waa saqad lama odhan maxaa dh- aladaa wax yare qofka dhibaya qodax qaraawil ku jabtay ee, maxaan ku dhahdaa een, mismaar yaalla oo qof qof turqi lahaa amba shaag baabuur ka qarxin lahaa amba uun qof meel ku degdegayo dhib dhib u geysan lahaa ood ka qaadid muxuu yahay sadaqa marka wasakh- wasakhduna way kasii xig jirtaa waa sida aayadda qur-aanka ilaahay markuu na- nala hadlayay maxay ahayd subxaana wa tacaala een, waalidka muxuu naga yidhi falaa taqul lahuma ufin walaa tanharuma uf culummadu waxay dhahdeen uf baa la mamnuucay uf marka wixii ka sarreeyana aba hadal qaadin weye sheekh kashkibe raximahullah nin baa yimidoo hooyadii buu dilay buuli hooyadii buu intuu garaacay iyo miskiidka igu yimid oo hooya garaacay maxaa dembiya buuli oo markaan waa nin imaanka ilahay wuxuu falaa taqul lahum uf ka war buuli waan darbaaxay buuli uf bilahi buuli municta min aluf uf baa lagaa ceshay maxaad u malanaysaa famaa fawqa uf wixii uf ka sareeyay yacni uf inaad tirahdid markay kula hadasho uf abu- aabbaha uf inaad tirahdid yaa la yidhi falaa taqul lahumaa uf oo wuxuu ugu dambeeyey yani tacbiirka ugu hooseeya la urusiyey marka halkan maxaa lagu leeyahay inay dariiqa muslimiinta oolin maxay wax dadka dhima waa inaad ka qaadiin inay wasaktaa laba maaba Ah, xagga waxaa inaga sheekeynaya qisa cajiiba maalin dhawat waxaa lasoo saaray daraaso adduunka caasimadda ugu uskag badan iyo waxaa la sameeyey adduunka caasimadda ugu nadiifsan adduunka o dhan ah waa daraaso cilmiya kow waxaa la siiyey tii koowaad ee ugu ugu nadiifsanayd stockholm stockholm waa caasimadda sweden swed magaalada ugu uskagsanna anjimena Anj- anjamena yaa dhaha waa wadankee waa jad okay anjamena waa caasimada islaama waa magaalo islaama jad boqolkiiba boqolkiiba sideetan waa dadka muslimiin weyaan okay waa dad muslimiina anjamena waxay noqotay magaalada koobaad lambar one waxay ku baxday wasakhdii caasimadda stockholmna waxay lambar one ku baxday nadaafadii okay examplekan wax ma- waxa cajiiba kun sano ka hor iminka maaha kun sano ka hor baan ku laabaynaa kun sano ka hor lama samaynta diraaso caalamiya laakiin waxaa la- waxaa la sameeyey diraasaad iminka la akhriyo dib loogu laamay caasimadihii waxaa waxaa waxaa jira nin maxaa ibnu taflaan la oran jiray ninkaas wuxuu ahaa een, eh, caalim weyn oo faqiiha dowladdii cabaasiyada ayaa u dirtay inuu noqdo een, ambassador safiir inuu safiir u noqdo dowladda cabaasiyada uu uga noqdo dowladdii ruushka marka waxaa dowladii buu soo raacay baddan baldiiq la dhahdo soo koray markuu baddaa soo koray wuxuu sitaa dahab iyo fida loo loo dirayo een, boqorkii een, eh, ruushka oo boqorkii dowladda cabaasiyada marka xukumayay uu u dirayo wuxuu kaluu sitaa dhar aada u qurux badan oo de waa xadaaradda islaamka nadiif oo nin faqiiha oo sheekh oo caalimana uu yahay isla markaana siyaasi ah wuxuu la socda markaa bahalkii waxaa jiri jiray dowladahan iskandinafiga dad oo berigaa beriga waxaa jira dad maxaa dhahdaa burca- burcadeen badeed burcad badeed baa jiri jiray burcad badeedkii waxay ku haleeleen isagoo badii madoobeyd iyo baldiiqa ka baxaya iyay haleeleen ay qabteen calaykum salam waraxmatullah markay gacanta ku dhigeen ninkii waxay samayn jireen waxa uu hayana way ka qaadi jireen qofka ay qabtaanna way afduubayeen boqorkooday u gen jireen magaaladaas wadankaa skandinafiga qaybo badan ka haysta dadkaa saddex shay baa ayaa- ayay lahaaya markaa kow nadaafad ma lahayn ma maydhan jirin biyahaas ma aqoon okay waxaa maxaa dhada garhka iyo timaha iyo mayna ma ma xiirayne markay dhalan bay go- wax goyn jireen indhi- injirta iyo dhiqalka iyo balaayada jirka ku yaala cadad ma lahayn waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxay cunayeen wax walba dad iyo dugaagba dambigaas inay okay dhulkii waa uskaga buha ninkii markay qabteen waxay ka yidhahdeen way- iyaku way yaaban yihiin horta waxay ka yimi quruxda way daawanayaan saa iminka aan caddaanka u daawana qara cadde saa iminka u daawana waa- waa la isbedeli mootahay almaqluubu daa'iman maxaa dhada muwlicun bitaqliidi alghaalib waa qaacido uu sameeyey odaygii ibni khalduun wuxuu yihi ninka laga adkaadaay had iyo jeer wuxuu ku daydaa uu jecel inuu ku daydo ninka adkaaday Ah, muulic weliba muulic waxay dhahaan waxaad daba dherer daadinaysid La- waxay sameen maqashay cajiib waxa dhacay maqashay iminka maanta oo dhan waxaa laga sheekeynaya adduunka ingiriiskii baa ka go-aya maxaa dhahdaa in, eh, yurub marka aan dhegeysanayay aan analysyada meelaha soomaalida ku qoran waxay leeyihin soo ingiriisku caqli ma hadde caqli buu kaga hadhaya meesha marka alaka yani caqli buu kaga hadhaya Da- waa- marka waa caqli waa- waa- waan u sixan inuu yahay yani eh, caqli yani waa ka hadhna yani marka marka muulicun bitaqliidi muxuu ihi alghaalib okay iyaku marka muslimka marka haalib ahaa iyakuna hoosta yaaleen way daawanayaan marka yab baa ku dhacday ninka markaa buug buu qoraya ninkani markay qabteen iyo markuu soo bilaabay wax kasta u arka uu qoraya sa maanta ragga cadi ay u qoraan waxay arkeen oo dhan iyo muslimiinta u qori jira ibna batuuta waa kiidii xamar yimide sayr ibn babar yimide ay qoray dee marka isna uu qorayey okay uu qoraya marka ninkaasi suu u soo socdo wax u qorayey allah yarxamo ayaa loo geeyay boqorkii boqorkii markuu ninkii arkay haybadiisii iyo quruxdiisii wuxuu ihi kani bashar maaha sidii sidii ku dhacday dumarkii nebi ma- nebi yuusuf maa haadaa basharan yidhi kani bashar maaha yidhi kani waa cajiibe war maxaa tahay muslim baan ahay okay nin markaa ruushaa lasoo qabtay oo ka shaqaysan jiray baacmushtar ahaa oo ka shaqayn jiray wadanada islaamka iyo ruushka ka baacmushtari jiray ninkii baa lala soo qabta oo u turjumaya markaa oo isagu yaqaana afkani maarata laga hadlo wadanada iskandinafigan wax ka yaqaana maxaa markaa dhacay ninkii uu iska dayay boqorkii wuxuu ihi iska fadhiya waxay markaa la yaaban yihiin bu ninkaas wuxuu yihi waxay la- waxay la yaabi jireen sida aan marka aan in- in badda aan u- biyaha uga soo qaadanin ugu weysaysanayo een ugu meedhanayo een markaan aan meedho isku engejinayo ee markaan is engejina isduurinayo subag iyo sa- ismaranayo dufan yani saliid iyo waxaan ismaranayo ee markaan waxaa ismariya iscurfinayo is- aan marsanayo maaragtay qurux een dharkii bedilaya dhar kale soo la soo baxayo way idaawanayaan buuri dadkani waa- way yaaban yihiin buuri okay ninkaa buuggii uu qoray uu lumay laakiin fasal ka mida buugga iyuu nin ruusha oo mustashriqa oo buug qoray iyaa fasalkii soo qaatoo qoray marka marka waxaa ka mid a waxyaaladu la yaabay markii stockholm la geeyey wuxuu ihi ra'aytuha awsakhu bilaadillaah waxaan arkay buu ihi waa wadanka adduunka ugu wasakh badan subxaana allah alcadiim maantana muxuu noqday maantana wadanka adduunka ugu nadiifsan maxay sameeyeen toban sano ka hor een, caasimadda stockholm waxaa loo yeedhay safaaradihii muslimka o dhan wixii muslim safaarad ku lahaa stockholm yaa loo yeedhay waxaa la siiyey bilad safiir walba xabad bilada loogu talay waxaa hi, waxaa niigu talay ninka muslimka ah ee berigaana soo ziyaartay daraadii limaada lianna wuxuu naga sheekeeyey wax xaqiiqadaan ahayn buu sheeg rud buu naga qoray awsaqu bilaadi illaahi baan ahayn laakiin maanta waxaana idhahdeen andafu bilaadi illah adduunka meesha ugu nadiifsan baana marka taariikhdeeda been kama sheegin ninkaas taariikhda qudhan hayna kun sano kahor waxa wax naga qorana isagaa jira idhahdeen saa daraaddeed baa inugu- inugu tolo idhahdeen Een, biladan isaga sii lahayd oo u dhintee in ninkaa dee muslimo bedelkiisi aada u qaadanayo safiir waloo muslima way ugu taleen xabad bilada ninkaa siinayeen marka aniga waxaan meesha uga jeeda wax kale maha waxaan uga jeedaa waxay ku guuleysteen adadii inay ka qaadaan jidadka annakuna jidadkeenu ma aha ada ma taalo maxaa yaala qashinkii baa yaala qashinkii iyo uskakii iyo gidaafadii bi'adii baa dhimatay albiia biada laba shay baa dilaa adduunka maanta biada biada wax weyaan waa deegaanka environment laba shay baa dila waxaan ku baxaya qiiqan baxaya ee warshadu samaynayaan uu dilaya iyo maxaa dilaya uskaga iyo dafada lagu daadinayo annaga caalamka yari saddexaad maxaa dilaya taas laakiin soomaalina mid saddexaad baa usoo birtay oo geedkii baa la badhiyey soomaalina maxaa kusoo biray geedkii baa la badhiyey marka marna waxaa dhacaysa abaar aanan la arag marna waxaa dhacaya roobab aanan la arag daadad dhulka wada jiraya annagoo ka calacalin noo soo gurmada waxaana dishay gaaje uma leenahay looga soo gurmada roob baana laayay marka marna waxaa laga soo gurmanaya gaajo marna waxaa laga soo gurmanaya risiqi ilaah yimid sidii lagaga badbaadin lahaa subxaana wa tacaala okay xagga muxuu leeyahy nabigu sal slam watumiidu ladaa can iariiqi adoo dariiqa ka qaada dhibaatada taalo maxay waa sadaqa waa cibaado weyaan dhibaatada dariiqa ka qaada cibaado ajar baad ku helaysaa marka maxay ka dhan tahay dadka ka shaqaynaya inay jidka nadiifiyaan markay muslim yihiin laba shay bay helayaan mishaarkiina way ka helayaan dowladda iyo shirkadaha u shaqaynayaan labana muxuuna helaya ajarkii walidaalika qof hadduu jiro muslim oo ka shaqaynaya dariiqa waa inuu niyoodo inuu ajar helayo si sadaqad loogu qoro wuxuu guray oo dhane qashin ah waxaa loo qoraya cibaado لأن xadiisku طبقaya وتumiid الأdى عan طريiqi صدقة waa ka shaqaynaya kaan ka shaqaynayna dariiqa socod arkana waa inuu qaado dee nin baa saaxiibkaayoo biifinaya baa uu tuuray adeer qaado meel ku tuur mayn kuma tuuri adu qaado ku tuur wuxuu ii sheegay nin aan saaxiib nahor reer jabuuti ah wuxuu yihi anunka wafdiha ayaan tagnay wi denmark copenhagen dariiqan socdaa buu dhoo sigaa bacabayaa buu waan iska tuuray caadigii dee waan iska yar tuuray buu islaan yaroo duq garab socotay un bay gatay buuri qaad aa naga tag unbaa idhi buuri telefoonki mala socda maad qaadi mise waa maad baati adeer maad qaadi mise waan hadlaan baati maya waan qaadi unbaa idhi buuri waan qaadi un buuri kaali un bay gatay buuri meeshii uma geyso halka kurij waa ilbax waa ilbaxa meeshan dhig kala quruxda tabi ka tagtay iska tuur iyo meeshan dhig way kala baxsatay okay waa muslim la barayo diintiisi weeye waa muslim la barayo diintiisii watumiidu اlأdaa can طariiqi sadaqatu waashii buu cabayaa oo markuu baabuurkii wala socayo daaqada laga tuuraya qarab daaqadii markaaga yimaadaana ma tuurayo rag baan ku yihi mar meesha africa waan turan maan ku turan lahay meesha ma wax lagu tuuraa bu kuleey adiga arkeeba quruxdeeda oo africa iyada ma lagu tuuraa caqliyadda baarta marka watumiidu اlأdaa can طariiqi صدقة markaa nebigu صل sلم min hadihi الأxaadiiث tarbiya ahayan waa education weyaan wuxuu dhisaya mujtamac nadiif ah mujtamac horumar leh mujtamac la eegto oo markaan ka sheekaynayna waxaan aan leenahay ninkaad aynu dufulaan way ka fajiceen aan leenahay waxaa la dhahdaa marka qurduba caasimadda islaamka ee ku taalay maxaa dhahdaa andalus spania shbelia saqliya oo ku taalay jasiiraddan dadku ay sii maraan markay qaxootiyoobayaan ay ku socdaan talyaaniga saqliya la dhahdo dhulkaasoo dhan waxaa ka dhisnaa xadaarad islaam oo weyn reer galbeedku way imanayeen maxay kala kulmayeen cilmi maxay kala kulmayeen nadaafad waxyaalada aada ula yaabayeen waxaa ka mid ah xamaamaha xamaamaadka tuwaaleetada caamka ah bibliga ah ee yaalla markii la socdo dhowr mitirba bibliga lagu weecanayo oo nadiif ah oo ay yaallaan biyihii lagu darab yeelanayay ee sinada laska laska maaratay nadiifinayay ay yaallaan oo oo laga shaqaynayo oo lagu qorayo waxaa waqfiyey hebel oo taajir aha waxan ilahay dartii buu waqfiyey muxuu waqfinaya miskiin wax waqfinayo waa tuwalet kaniif xamaam musqule muxuu xamana dadku waxaa jiroo kaleeto dadka fuqarada ee masaakiinta meelay ku maydhaan oo bilaasha oo loo waqfiyey oo ilbaxnimada ay keentay ay ku maydhaan oo loo dhigayo xataa mawaaddii waxaa dhahdaa marka la maydho oo maaratay biyaha laisku rogo lagu lagu egjisanayay كل هذا محل حديث بلا دقاقه صلى الله عليه وسلم باريس بعد markay qordua saahay magaalada baaris markuu roobku doo dhooqo lama socon karin maantana waxa dhada caasimatu nuur soo maha magaaladii limiyaar ka dhada capital du limiyaar caasimatu nuur laakiin qordua markaa nuur baa hedo xataa habeenkii way shidmaysay nalal bay lahayd laakiin nalalda ku socda maahin koorante waxay ku socdeen saliid markaasaa la shidaya jidadkoo dhan way shidnayeen marka baris lagu leeyahay waxaa dhex yaalla sagaal boqol oo kitaab kaniisadda ku dhahaysa sagaal boqol oo kitaab shbelia iyo qurduba waxaa dhex yaallay aalaafi lmaktabaat kumaan kun bibliotek kumaan kun maktabadood oo maktabadii qudhaataba ay dhex taallo boqolaal kun oo kitaab ka waran fi hadi marxala azamaniya bal halkaan ka soo noqonay iyo halka aan jiifno iyo halkay ka soo kaceen iyo kuwii halkay tageen waa la iswadaartoon watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas annagu laakiin waxaa lagu waajiba inaanan dee raqda dhuka dhuka dhigin oo inaan noqono inaan noqono waa inaan qarar qaadano oo ah inaan dib u noqono dee meeshii aan ka soo noqono ku noqono ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waar taas waad karaysiin maxaa yeelay anigaa qaacidada sameeyey qofku uu kufaa uuna kacaha marka waad kufteene kaca buu ilahi subxana tacaala watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas xadiiska dambe xadiiska maanta inaan bilowna doonay waqtiga naga dhacay ayaan dambe insha allahu tacala sla bilaabayna wajazakum allahu khayran وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم